marka hore waa ka xumahay ereyada oo hadda aan ka maqlay saxaafadda oo la leeyahay waxaa la onkay xisbi ama urur loo yaqaano samo aad iyo aad ayaan uga xunmahay dadka xisbiga samo horta waa xisbi jira sanooyin badan soddomeeyo sano ayuu jiraa waa xisbi waa wa waa urur la yaqaano shirar badan ka qayb galay burburkan gudihiisa maxaa la yidhaahdaa xalliyey dhibaatooyin badan markii oo xisbiy xisbiyo loo maga loogu loo gudbayna xisbinimadiisa isku abaabulay qaab xisbi uuna soo qaatay shahaadadiisa xisbinimo oo ku meel gaar ah sida xisbiyada kale ee soomaaliyeed ay soo qaateen ayuu ka mid yahay aad iyo aadaan uga xumahay xisbiga horta waa xisbi soomaaliyeed reer gaar ah malaha sida hadda aan ku maqlay saxaafadda xisbiga waa xisbi soomaaliyeed qof kasta oo soomaali ah xaq ayuu u leeyahay inuu ka mid noqdo haddii uu buuxiyo shuruudahan oo ah soomaalinimadiisa ay addaato caafimaadkiisa maskax ahaan haddii uu fiyuu yahay iyo inuu buuxiyo shuruudaha u dhigan xisbiga sidaa loogu biiraayo sidaa darteed qof kastaba soomaali ah xaq ayuu u leeyahay inuu ka mid noqdo markuu buuxiyo shuruudihii shuruudahaas aan soo sheegnay dadka hadda meesha sheegteenna soomaali hadday ka mid yihiin xaq bay u leeyihiin inay ka mid noqdaan xisbigan samo ama ururka samo urur maaha xisbi waan ka xumahay dad uu ka mid yahay brofesor maxamed cumar dhalha oo runtii haliyey noo yahay in uu ka muuqdo meel oo lagu sharaf dilaayo lagu bax dilaayo lagu inkiraayo xisbiga samo aad baan uga xunnahay waxaan noo yahay dadka isleennahay xisbiga ayay hoggaamin karaan mustaqbalka asiga iyo reg asiga la mid ah maanta in meeshaas ama aan ku maqalno as sheegayo oo meeshaas lagu baxdilayo xisbiga inaan ka aan ka argano asigoo taagan oo weliba hadlaayo aad baan uga xunnahay laakiin waxaan u sheegaynaa cid kastoba haddii ay arrintu tahay ku qabso ku qadimayso ma aha xisbigan xilligiis waa laka gudbay xisbiga ama ururka samo wuxuu yahay waa soomaali way taqaanaa inuu xisbi u gudbayna soomaali way taqaanaa waana xisbi soomaaliyeed waa xisbi reer ma aha laakiin haddii oo brofesorka waa soo dhoweynaynaa laakiin jidka uu soo maray ayaa aad iyo aad u qaldan waa ka xunnahay mana ka filayno xisbigii wuu ka weynaaday uu ka weyn yahay ku qabso ku qadimayso fikirkaas fikir shaqaynaya inuusan ahayn ayaan u sheegayaa dadka la mid ah brofesorka marka sidaas ayaa soomaali weyn ayaan u sheegaynaa guddiga madax bannaan dirinta doorashadana kolley waa u sheegaynaa arrintaas waxaa fiican in aanay sharaftooda ku dheelin xisbigu wuu ballaaran yahay way ka mid noqon karaan soomaali ayay yihiin hogaamiye ayay ka noqon karaa xaq bay u leeyihiin laakiin baxdilka yeeli mayno insha allahu tacaala farintaas waxaan jeclahay dadka ku fikirayo in xisbiga ka dhigaan ku qabso ku qadimayso farintaas inay gaarto ayaan jeclahay samo waa la soo gabay isagoo markaa faahfaahsan iyo sida markaa uu ugu furan yahay sida aad sheegtay cid walba oo soomaaliyeed uusan qabiil gaar ah u furnayn bal intaa iyo bal inoo dul istaag waa sidaad sheegtay horta xisbigaaseeto markii lasoo gaabiyo waa samo balse marxalado badan ayaa soo maray ereyadaas ku dhawaaqidiisa ma rabo hadda inaan sii bilaabo laakiin magaca hadda ay meesha ku qoran waa magicii marka hore ba lagu bilaabay waxaa la dhihi jiray waxaa la dhihi jiray muki agricultural organization aa la dhihi jiray waa uu soo baxay wuu isbedelay haddana wuu isku bedelay maxaa la yidhaahdaa magacan kale somali african muki organization ugu dambayntii waxaa waaye mar kastaba ereyga samo waa taagan yahay laakiin maxaa la yidhaahdaa waxaa isbebedelaya mar kastaba maxaa la yidhaahdaa siiqooyinka aan la isticmaalo marka hayaysan ku wareerinayn samo waa samo waa xisbigaas waa magaas agriculturena waa jiri jiray mar baa la isticmaali jiray soo bedelay laakiin ereyadu waa sidayda waa sidiisa samo waa sidaad sheegtayna waxaa guddoomiye ka ahaa maxaa la yidhaahdaa ninkii la yidhaahdo maxamed umar maxamed ramadaan arbo waxaa guddoomiye ku-xigeen ka ahaa xaaji aadan xuseen waxaa si kale guddoomiye ku-xigeenkii labaad ka ahaa sheekh mutaar cabdi rooble waa his waa urur xilligaas la yaqaan xilligaasna waa waa ogeeday soomaalidu urur ururba ayay wax ku xisaabtami jireen markii dambena qabiil qabiila wax lagu xisaabtami lagu xisaabtimooyaa waa tii aan rajaynayni xilligan lagu jiro meeshii qabiilkii ahayd inuu xisbi isku bedelo sidaas ayuu xisbigunu isku isku diyaariyey ilaa haddana sidaas isku diyaariyey wuu ka baxay reer reer waana waa xisbi soomaaliyeed marka xisbiga sinaanta ammaanka iyo midnimo ulolaynta samo ayaa xilligan loo soo gaabaya soomaa maadaama kii agricultureka ama beeraha laga soo tagay haa kii beeraha laga soo tegay wax laga soo tegay marka waxa waaye ereyada hadda markii la gaabiyo waa sidoodii samo balse waxa waaye fisiraadiis waxa waaye xisbiga sinaanta ammaanka iyo midnimo ulolaynta ayuu hadda taagan yahay laakiin soo gaabintiisa waa meeshiis